galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha meyna waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a tobannaan kun oo arday ah oo maanta gobollo badan oo soomaaliya u fadhiistay imtixaanka dugsiyada sare imtixaankiina ilaahay idinka gooyo natiijo wanaagsanna aad keentaan taasaan ilaahay idinka baryaya haddii alla guurto waxaan kaloo u hambalyaynayaa wasaaradda amniga gaar ahaan booliiska iyo niisa weliba booliiska oo maanta runtii qayb weyn ka qaadanaya
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
duqaymaha maraykanka ee dhinaca cirka iyo hubka culus ee dalka turkiga ah ayaa waxa ay dileen boqol iyo afar ka tirsan maleeshiyada kooxda isis ee ku sugan waqooyiga dalka syriya sida ay sheegayaan warar laga helay wakaaladda wararka ee ay dowladda turkiga maamusho wakaaladda wararka ee anadolu ayaa tabisay sabtidan maanta ah in duqaymaha cirka ay yimaadeen gelinkii dambe ee habeenkii jimcaha iyadoo ahayd aargoosi saacado un kadib markii gantaallo laga soo ganay dhulka ay gacanta ku hayso kooxda isis ay ku dhaceen deegaanka la yidhaahda kilis oo ku yaala xuduudda dalka turkiga kaas oo ay ku dhaawacmeen shan qof duqaymaha uu horseedka ka yahay maraykanka ee gudaha dalka syriya ka socda ayaa sidoo kale waxa uu burburiyey toddoba dhisme oo ay kooxda isis xarumo dhexe ka dhiganayeen sida laga soo xigtay warbaahinta dalka turkiga ilaa iyo sanadkan koob iyo labaatan qof ayaa ku dhintay gudaha magaalada kilis dad kaloo fara badanna waxaa kasoo gaaray dhaawac weerarada gantaalaha ah ee xuduudda kasoo tallaabaya ee ka imaanaya dalka syriya waraaq furan oo ay saxeexeen ilaa boqol iyo konton khabiir oo dhinaca caafimaadka ah ayaa ku baaqay in dib loo dhigo ciyaaraha olombikada ee la filayo in ay ka dhacaan magaalada rio de janeiro ee dalka baraaziil ama loo raro meel kale iyaga oo sabab uga dhigaya halista ka iman karta faafitaanka xanuunka zika khubaradan caafimaad ee saxeexday waraaqdan ayaa ka kala socda in ka badan labaatan dal oo caalamka ah kuwaas oo isugu jira dad aqoon u leh caafimaadka guud daaweynta iyo aqoon iyo aan idhaahdee aqoonta kale ee dhinaca caafimaadka waxayna sheegeen in qabashada ciyaaro ay isugu imanayaan dad badan ay noqonayso mid mas-uuliyad darro ah islamarkaana aan waafaqsanayn anshaxa
qiyaastii kun qof oo mudaharaadayay oo ku luuqaynayay halkudhegyo ka dhan ah musharaxa ku dhow inuu u baratamo xisbiga jamhuuriga doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka ee donald trump ayaa socod kusoo maray bannaanka xarunta shirarka xisbiga ee magaalada san diego ee gobolka californiya ee dalkan maraykanka xilligu mudaaharaadkan dhacayay ayaa donald trump waxa uu xaruntaasi kula hadlayay taageerayaashiisa iyaga oo lulayay calanka maraykanka iyo kan dalka mexico ayaa dadkii banaanbaxa sameynayay waxa ay isku dhaceen booliska magaaladaasi ku taalla koonfurta californiya oo afar iyo labaatan kilomitir oo keliya u jirta xuduudda mexico dadka ku nool magaalada ayaa saddex meelood meel ay ka soo jeedaan dalalka ku yaala koonfurta america booliska waxa ay sheegeen inay saddex qof xireen waxaana ku jiray nin ka dulbooday xayndaab u dhexeeyey booliska iyo dadkii mudaharaadayey xarigga ninkan ayaa ka careysiiyey dadkii mudaharaadayey kadibna waxa ay bilaabeen in ay quraarado iyo cagadaha biyaha laga cabo ay ku tuuraan booliska madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa digniin u jeediyey maraykanka isaga oo sheegay in aanu haysan doorasho ka duwan in uu ka jawaabo nidaamka gantaalada difaaca ee maraykanka ee qaaradda yurub putin oo hadalkan jeedinayay intii uu ku guda jiray safarkiisa griiga ayaa sheegay in uu jawaab ka bixinayo kadib markii maraykanka uu gantaallo difaaca ah geeyey dalalka rumaaniya iyo poland putin ayaa ku tilmaamay hanaanka difaaca gantaalada maraykanka inuu yahay mid halis ku ah ammaanka ruushka madaxweynaha ruushka ayaa wuxuu ayaan faahfaahin badan ka bixinin arrintan hase ahaatee waxa uu sheegay inuu uga jawaab celinayo arrintan isaga oo sheegay in dalkiisu aanu tallaabada koowaad qaadin hase ahaatee uu maraykanku yahay cidda tallaabada koowaad qaaday
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gobollo badan oo dalka soomaaliya ah waxaa maanta imtixaanaadka dugsiyada sare u fadhiistay tobannaan kun oo arday ah waana sanadkii labaad ee hal mar ay dalka oo dhan ka dhacaan imtixaanaadka dhexe oo ay maamusho wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa booqday meelo ka mid ah iskuullada lagu qaadayo imtixaanaadka warbixintanna waxaa muqdisho ka soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maanta oo ay taariikhdu tahay siddeedii labaatanka bisha may ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa arday tiradoodu gaarayso labaatan kun waxa ay magaalada muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada dalka si wadajira ugu fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare kaasoo mar qura ka wada dhacaya dhammaan goobaha imtixaanka lagu qabanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo ardayda kula hadlayay mid ka mid a xarumaha imtixaanka lagu qabanaya ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay imtixaanka islamarkaana uu ardayda u rajaynayo guul wacan inay ka gaaraan isagoo dhinaca kalena wasaaradaha waxbarashada iyo amniga ku ammaanay kaalintii ay ka qaateen meelmarinta imtixaanka imtixaankiina idin aad idin fududeeyo natiijo wanaagsanna aad keentaan taasaan ilaah idinka baryaya haddii alla waxaan kaloo u hambaleynayaa wasaaradda amniga gaar ahaan booliiska iyo niisa weliba booliiska oo maanta runtii qayb weyn ka qaadanaya iyagana aad baan ugu hambalyaynayaa sida fiican ee ilaahay subxaana wa tacaala ugu howl yareey iyagana inay qabsan karayaan amnigii oo runtii ka adkeeyaan in maxaa layidhaha amnigu uu noqdo kii loo baahnaa si ay carruurta ugu geli karayso imtixaanada wasiirka waxbarashada maamulka galmudug ibraahim sheekh xasan guureeye oo ku hadlayey afka maamul goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyey maamul goboleedyada ka qayb galay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare maanta waxaa ka qayb ah maamul goboleedyada jubbaland galmudug southwest iyo iyo federaalka weeye laakiin sanadka soo socda sidii qorshuu ahaa puntland ayadu way ka qayb galaysaa sanadka soo socda standardkay kala mid noqonaysaa sanadka soo socda somalilanna siyaasadda soomaaliya iyo imtixaamku ku xiran yahay haddii siyaasadda soomaaliya ay heshiisyo lagu dhammaatana imtixaamku mid buu noo noqon doonaa haddii aan la yidhaahdo laba sano hore iyo sanadkan dambe saddex sano ayaa jiray awr hore u codsadeen inay gaar u qaadanayaan labadii sano hore iyo saddexdaa sano bacda saddex sano markii la gaarana imtixaamka ay sidaa uga soo qayb galaan qorshahaas hajaad marka sanad soo socda yaa yaa yaan rajeeya inay ka soo qayb galaan waana waana heshiiskii lagu heshiiyey inay ka mid noqonayaan heshiisyada imtixaamka meel lagu aaday gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa si kooban isagana uga hadlay xaaladda xarumihii ay kormeerka ku tageen ee imtixaanadu maanta ka dhacayeen afartan iyo todoba iskuul ayay waxay ku gelayaan imtixaankii caamudaraasiga sanad dugsiyeedkii waxaan tagnay dhowr iskuulaan tagnay si habsami leh ayuu u socdaa imtixaankii wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintana aad iyo aad ayaan ugu mahadsanaynaa juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyeen sidaas lamidana hay-adaha amniga oo ayagu qayb ka qaatay sugitaanka amnigana waan u mahadcelinaynaa ardadii runtii garwaaqsatay oo imtixaanaadku ayagana u soo xaadiray sidaas lamid ah ayaan ugu mahadcelinaynaa imtixaankan maanta bilowday ayaanay ka qaybgelin ardayda magaalada beled sababa la xiriira dagaalbeeleedyadii ka dhacayay muddooyinkan halkaasi iyo dhibaatada ay geysteen fatahaaduhu waxaana sanadkani uu noqonayaa markii labaad ay dowladda federaalku qabato imtixaan shahaadiya oo midaysan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena in ka badan shan iyo labaatan kun oo arday oo ka mid ah ardayda dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee somalilan ayaa saaka u fadhiistay imtixaankii shahaadiga ahaa imtixaankan oo ah dufcaddii toddobiyo tobnaad ee dugsiyada sare ama kii koob iyo labaatanaad ee dugsiyada dhexe ayaa wasaaradda waxbarashadu ay ku soo rogtay nidaam cusub oo ardayda lagaga ilaalinayo in ay eegtaan jawaabaha ama ay caawimo ka helaan cid dibadda ka joogta dugsiga wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahan ka warhaystay gudoomiyaha guddida imtixaanaadka qaranka daa'uud axmed faarax waxaana ugu horreyn weydiiyey in uu faahfaahin ka bixiyo imtixaanka bilaabmay
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مركو قور صورته waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya VO-da oo runtii ka mid ah idaacadahan aad iyo aad u aaminsan in kalsoonida ku qabo haddaan idinka siiya faahfaahin maanta dalka oo dhan ee loo yacado ilaa buraan imtixaankii dalku maanta uu sideediiba ka wada bilaabmay een dalkii oo dhanna maanta wax mushkilada meella lagalama kulmin horta nabad buu ku dhammaaday tirada guud ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe u fadhiistay tiradooda waa imsa absolute waxa weeye dugsiyada dhexe waxaa u fadhiistay afar iyo toban kun iyo wax la jira kuwa kalena aduu tiro guud marka la isku idhaahdo shan iyo labaatan kun oo arday baa sanadkan imtixaanka u fadhiistay marka la isku daro dhexe iyo sare kuwa sarena sagaal kun iyo waxoogaa baahayn kuwa kalena afar iyo to- een, afar iyo toban kun iyo waxoogaa daawud waxaa jiray iminka muddo dheer baad ahayd gudoomiyaha guddida imtixaanaadka qaranka Een, in badan waxaa jirtay in ardaydu ay ama qishayeen ama xadayeen ama eeganayeen imtixaanka jawaabahooda Een, sanadkani muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore Ee, runtii wuxuu kaga duwan yahay horta waxaad ogaataa waxan wuxuu nagu soo kordhay dhowr sano oo imika dhoweyd ayaa waxay teknolojiyadan casriga dhibkayga wadata shay walibana een, side effect buu leeyahay moogta advantage iyo disadvantage iyo faa'iido la'aanba marka runtii waxa weeye een, waxaan la keenay ama ha ahaada four g ama whatsapp ha noqdo ama i- waxan baa waxay ardaydii ku practice garaynayaan Een, macnihii waxa weeyaan internetkan cusub iyo moobiladan iminka soo bixi teknolojiyadda casriga ah Ah, ha- ee, ma- ee, smartphone-iska ah ayaa runtii waxa weeye qayb weyn ka qaadanaya qishkii sababtoo imika waxaan markaa isku daynay markii hore qalabkan weeciya moobilada ayaanu dalbanay wakhti dheer bay nagu qaadato waynu ka soo gaadhsiin waayeen markii dambe waxaanu imika isticmaalanay oonu maanta ku bilownay kuwa wax lagu baadho lagu iskaangareeyo ayaanu bilownay marka waxaan anigu runtii aad iyo aad aanu sanadkan isini culays u saaraynaa waanu badinay waxaanu badinay inaanu xataa assistariskii gacanyarayaashay badinno ilaaliyaashana inaanu badinno inaanu isdhaafinno oo arrin aanu mar hore joojinay oo isdhaafintii ardayda ahayd ayaan dib u soo cusboonaysiinay inaan gobol walba geyno macallimiin aan macallimiintiis ahayn midna de way iska jirtaa waxaan waaba international issue iyo meel walba adduunyada waad aragteen Shi- chinaha iyo ha indiya iyo Ee, waxaad sheegtay waxaad dalbateen aaladahan lumiya signalka ama moobilada een, ateenkooda Een, kuwaasi maxayuu ku filnaan lahaayeen waxay ku filaan lahayn waxay samaynayaan ardayda isagoo kalaaskii la ilaalinaya ma- way iska eegayaan waxaa la dhiganayaa jilbaha waxa weeye ma- warqaddii imtixaanka ayaa la saarayaa sawir lagaga qaadayaa whatsapp baa lagu dirayaa haddana waa lagu soo jawaabayaa marka waxa weeye waxaan soo galeen internetka ayay la shaqeeyaan moobilkaasaan soo galeen way dhefeert garaynayaan moogta sanado hore ood joogtay xafiiskan waxaa dhacay in imtixaanaadka qaar layidhi way baxeen ama een, ciddii gacanta ku haysa ama ardayda qaar baa helay nuqullo ka mid ah dabeed saa darteed imtixaanku dibadda u baxay sanadka arrintaasi ma dhacda ardayda laakiin waxaa u jira xalay oo kale waxaa laga iibiyey sideed maado oo ku jira mataqaanaa ee la yidhi waa waa sideedii maado imtixaanaadka waa la hayo carabiga diinta unbaa ka maqan Anagu siday dadku u iibsanayeen baa nuu soo iibsanay mar alle markaanu soo iibsanay automatically waanu baadhnaa annagu imtixaanka baanu gacanta ku hayna waa tii la eedaa xabadda kuma jirto way marka micnaheedu waxa weeyaan dadkii waxaa looga dhigay imtixaan aan imtixaan ka haynoo lacag baa lagaga qaadanaya arrintaasaa dhacday waxa waa waa imtixaanka waxaanu qaadnay xalay dadka laga iibinayey 2013kii baanu qaadnay laba kun iyo saddex iyo tobankii imtixaankii aanu qaadnay un xabad laga bedelin weeyi tii baa lacag lagaga daldalaya dadka markaa waalidiinta iyo ardayda waxaan odhan lahaa war kalsooni naftiina ku qabo imtixaankiina waxaa taqaanaa ka shaqeeya waxba tari maayan aaladi inay dadku diinta u noqdaan way nebi maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam wuxuu yihi man qasha falaysa minna ilaa imika dadki waxaanu ka dhaadhicin karnaanay qishkan imtixaanaadka bal kitaabka banaynaya anu ma garanayo daliil loo hayo marka marka waxa wey haddana somalilan dhaqankaa may lahaan jirin waa dhaqan nagu cusub ardayoo naftaada u tur waa naftaada ad khiyaamaynaysaa wax alla waxuu tarayaa ma jiro waxa jiiti ku keentood ama ee ku keentay ama bii ku keentay gudoomiye shan iyo labaatan kun oo arday markay u fadhiistaan imtixaanay soo baxaan ee waad garan karaysaa miisaankay kusoo darayaan suuqii shaqa abuurka iyo shaqada doontaankii in badan oo kalena suuqii camal la-aan joogta waxaad ka mid tahay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan waxaa tahay madaxa guddida imtixaanaadka qaranka Een, arrintaa maxaa idinka meeliyaan Een, arrintaa waxaa nooga meel yaal horta anigu waxbaan odhan lahaa ardaydeenan ciyaalkan imika waxa weeye si jaadka iyo balwadaha iyo looga fogeeyo anigu waxbaan odhan lahaa in la soo celiyo macskaraadkii ardayda la geyn jiray isagoo nin bisilah hadhow shaqaha uu helo tahriibkan iyo waxaana lagaga raysto shaqo qarantii in la soo celiyo yaan aad iyo aad aan ugu talin lahaa tala ahaan Ee, fan een, f- een, wixii la samayn jiray xeryihii lagu xiran jiray fasaxyada ee loo tababari jiray suugaanta ciyaaraha wax walba hidaha iyo dhaqanka loo soo celiyo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha imtixaanaadka ee somalilan daawud axmed faarax oo u warramayey wariyaha v o a hargeysa barkhad maxamuud kaariye wuxuuna ka hadlayay imtixaanaadka shahaadiga ah oo ka bilaabmay somalilan
maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ay qabteen dhalinyaro badan oo qorsheynayay in ay ka tahriibaan xeebaha deegaanadaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ay tuhunsan yihiin in dhallinyaradani ay u socdeen dalka sacuudiga iyaga oo sii maraya waddanka yemen faadamo yaasiin jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay iyadoo uu fooda ina ku soo hayo xilliga xagaaga ee ay adag tahay inay safraan gaadiidka badda ee yaryar ayaa waxaa magaalada boosaaso si aan kala go' lahayn u imaanaya tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan kuwaas oo doonaya inay si dhuumaal ah uga tahriibaan xeebaha gobolada bari iyo sanaag ee puntland gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhadow ayaa v o a u sheegay in muddo dhowr cisho ah gudahood ay kantaroolka iyo gudaha magaalada boosaaso ku qabta toddobaatan tahriibayaal soomaali ah oo sideed ka mid ah ay yihiin haween kuwaas oo iminka ku xiran saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso toddobaatanka qof qaybtood waxaanu ka soo qabannay inta ugu badan waxaanu ka soo qabannay kontaroolka boosood iyo daafaha muxuu ahaydee magaalada qaybtoodna magaaladaanu ka soo qabannay gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa qabashada dadkan ku sababeeyey in iyaga ay ka badbaadinayaan khatarta badda isagoo dhinaca kalena sheegay in baaritaan ay ku sameeyeen ay ka dhexeleen qaar ka mid ah xarakada al-shabaab inkastoo uusan sheegin tiro cayiman toddobaatankaa qof waxaanu ka dhex helay kuwa sharwadayaalow al-shabaabba waa ku jiray muxuu ahayde baanu ka dhex helay waxaanuna u qabannay inaanu muxuu ahayde bal iyaga aanu badbaadino naftooda xilligoo xilli xagaaya baddioo kacsan aanu naftooda badbaadino baan u qabannay kontaroolada muxuu ahay dadkan ha lagu baaro annaga markii kontarooladoo dhan lagu baaro puntland ama deriska waxaa dhici karta inta ugu yara inay muxuu ahayde noo yimaadaan laakiin hadda dhammaantood waxa weeye halkay soo wada galeen iyagoo muxuu ahayde qaswadayaalna ay ku jiraan iyo kuwa raba inay naftooda halligaan xilligoo xilli xagaaya oo aan baddu ayan qofna badbaadinayn maxaabiista qaar ka mid oo aan soo arkay waxay codsanayaan in ama safarkooda loo fasaxo oo ay sii wataan ama dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen maxaa idinka qorshaysan qof bini aadana oo soomaaliya waxa weeye u ogolaan mayno in badda waanu aragno kacsan oo xagaaya inay muxuuahayde ku tahriibaan dhammaan waxaa weeye annagoo awooddayada iyo dhaqaalaha muxuu ahaydeba eegayna annagoo muxuuaha soomaalinimada eegayna nin allaale ninkii raba in lagu celiyo deegaankiisi deegaankiisi baan dib ugu celinayna qaar ka mid a dhallinyarada tahriibayaasha ah ee ciidamada ammaanka gobolka bari ay gacanta ku soo dhigeen oo aan kula kulmay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso ayaa sheegay inay u socdeen dalka sacuudiga islamarkaasna maamulka puntland ay ka codsanayaan inay safarkooda u oggolaadaan ama ay dib ugu celiyaan gobolladii ay horey uga yimaadeen maadaama jawiga magaalada boosaaso uu yahay mid aada u kulul anigu magaceyga waxaa la yidhahdaa bashiir axmed waxaan ka imid magaalada muqdisho ciidamada booliska yani waxay ugu qabteen kontaroolka boosaaso micnihii wax kaloo hadda oo la ii haystan ma jirto waxaa laigu haystaa micnihii xaggey ku socotay yaa ka taqaan magaalada boosaaso micnihii aniguna nin tahriibaan ah ma garatay micnihii dhibaato kaloo hadda aan wadanno ma jirto dhallinyarada hadda qolka ku wada xiran dhan waa dad tahriiba cillad kaloo hadda annaga aan wadanana ma lahan marka dowladda puntland waxaan ka codsanaynaa micnihii ayagoo noo fududaynayo waxaan ka codsanaynaa micnihii in si bili-aadamnimada ayagoo noo fiirinayo safarkeena in noo in labada dhinacba dhinac noo celiyaan in waddanka ama nagu celiyaan waddan meesha aan ka nimaannay ama in safarkeenna aan sii wadano anigu halkaa sacuudigan ku socdo haye magacaaga walaal cabdi maxamed jina cabdi xagee ka timi walaal magaalada baydhabo ciidamada booliska waxaa laga soo qabtay kontaroolka magaalada boosaaso afar maalmood maanta afar iya waxaan u socdaa sacuudi carabiya baddu inay xiran tahay oo ay kacsan tahay in la maraana ay adag tahay ma la socotaa wallaahi lawaa la socdaa laakiin waxaana ku sheegay in hadda la marayo oo ay furan tahay badda ay socoto hadda maxaa codsanaysaa waxaan codsanayaa in la sii daayo oo aan meeshadeena noo fasafasa oo caalam cabdi maxamed muudey waxaan ka imaaday gobolka shabeellaha dhexe jowhar afar maalmood ka maqana waxaan rabaa insha allah si degdeg in dowladda puntland noo sii dayso ama gadaal noo celiso safarkaynan tahriib u ahay inkastoo maamulka puntland uu iminka u xusul duubayo joojinta tahriibta dad badan oo soomaali ahna ay xabsiga u taxaabeen ayaa haddana waxaa muuqata in magaalada boosaaso ay la ciirciirayso tahriibayaal u dhashay dalka etoobiya oo iyagu intooda badan aan gaadiidka ku safrin si fududna u soo gala gudaha magaalada boosaaso kuwaas oo ay hoy u tahay goobo bannaan oo aan qorraxda iyo roobka midna aan gabaad ka haysan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso aad bay umahadsantay faadimo yaasiin jaamac haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo sahre cabdi axmed
waa hagaaga waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waayahay dhambaalka ugu horreeya zahar maadiga qaata masaaniga haddaan kuu daayo bal midka kugu horreeya xaggaaga noo soo qabo hooyo jamaad diiriye iyo miss robert german iyo waxay yidhaahdeen marwo xaaji saciid iyo sacdiye jumcaale iyo nimco iidle iyo jihaan muuse iyo mahado cabdulaahi igraan duraan iyo deeqo maxamed warsame iyo ayaan cartan iyo nimco maxamed iyo warsame baashi faaduma cabdinuur iyo zahra maxamed ibraahim iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen asxaabta iyo shaqaalaha iyo maamulka hob early education center waxay jecel yihiin in ay salaamaan halkan ay hambali uga diraan cabdikaafi yuusuf aadan waa waryaheena ohio iyo xaaskiisa maryan jaamac xaashi oo wiil ugu dhashay colombus ohio wiilkaas oo loo bixiyey maxamed kaafi waxay leeyihiin allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa manfaca aamin ayaan leenahay waa tahay maxamed cabdikaafi oo soo barbaar ayaan usii raacinayaa haddii aan dhankayga warqadda ugu horreysa gacanta ku dhigana waxaa inaga soo gaartay dhambaalkani qaali maxamuud xasan safiyo maxamuud fardooso takar basan sacdiye xuseen xaawo cali aabbo maxamed xarakow hooyo muslimo aadan maryam maxamed xarakow xalimo maxamed xarakow cabdi maxamed cabdigaab waa farshaxamiistihii nairobi sidaan filayo aad baan kuu salaamaynaa cabdigaab maryan maxamed xarakow yaasiin maxamed cabdulqaadir xarakow cabdul katir haddana waxaa la yidhi xarakow mahad xarakow deeqa maxamed sahre maxamed dadkaas iyo dad kaloo tiro badan oo kala jooga ayaa la yidhi luuqganaane muqdisho iyo switzerland waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan hooyo xabiibo maxamed aadan xabiibo xarakow iyo aabe cali maxamed oo wiil uu ugu dhashay dalka kenya magaalada nairobi wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed aamiin cali maxamed maxamed aamiin soo barbaar noqo kii dalkiisii diintiisii dadkiisaba anfaca haatanna bal dhegaystayaashan iyo salaamahooda aamina xaaji xuseen waxaan tahniyad u diraynaa haddaan nahay reer xaaji xuseen reer cali kulmiye reer xuseen kulmiye reer eediseyne maxamuud reer eedebilaad maxamuud dhammaan reer warsame waxay tahniyad u dirayaan faadumo cabdiqaadir cali kulmiye iyo cabdixamiid nuur bare oo arooskooda ku dhacay gobolka virginia waxaan leenahay labadii ubad keyr qaba kala helo labadii isku waaro anigoo ah ruqoyo xaaji xuseen maxamuud warsame waxaa anigoo ku hadlayo magaca reeraha reer xaaji xuseen maxamuud warsame reer cali kulmiye warsame reer xuseen maxamuud warsame reer salaad maxamuud warsame reer axmed urufey reer seene maxamuud warsame reer bilaad maxamuud warsame dhammaan sidaan u dhannahay reer warsame baan waxaan u diraynaa tahniyad iyo bogaadin faadumo cabdulqaadir cali kulmiye warsame iyo soojkeeda cabdixamiid bare oo ku aqalgalay gobolka virginia waxaan markaas idin leenahay idinku duceyneynaa gurigii lagu nago lagu nagaado ilaahay waxaan idinka rajeynaa u wada kheyr qabo
aamin ayaan leenahay heesta ugu horreysa zahre dhegeystayaashan aan usoo qabanayno waa maanta gacan isii codkii cumar dhuule cali hayaay waa adiga aadayba maanta dhankaasi iyo qaraamigii bal aan wada dhegaysanno
One garantane,
waa hagaaga maanta gacan isiisaarooye intaas ayaan kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waa tahay ibraahim oo gacanteeda misna waxaa kusoo dhacay dhambaal kale waxaa la yidhi dhammaan asxaabta v o e da gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha dadku ibraahim aad iyo aad ayay barnaamijkan ula socdaan intee sana ayaa lagu soo lahaa waxaan salaamayaa bal ibraahim daandurey
annaguna waa salaameynaa dhammaantood meelkastay joogaan dhegeystayaashana salaanta noo soo dira warqadahan aad ayaa lagugu soo xardhay hase yeeshee dadka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxaa lagu bilaabay waxaa fadlan waxaan tahniyadan idinka codsanaynaa inaad noo soo daysaan waa yahay waaba annagaas akhrinayno xalimo bacaluul iyo caruurteeda fellis bacaluul iyo seegeed iyo caruurteeda bishaare bacaluul seegeed iyo caruurteeda jeel bacaluul seegeed iyo caruurteeda maxamed bacaluul faarax guuleed bashiir jawhar ayaa la yiri baynax jawhar xaliima lowhar cibaado guuleed amino guuleed kaa daafac sahre cabdi dhabayac eedo xalaawi maxamed ardo maxamed sahre maxamed xaliime maxamed fardoose axmed yare cibaado warsame axmed qadar maxamuud cabdifataax cabdulaahi cabdirasaaq dubad carab sheekh axmed cabdinajiib cali dubad ibraahim cali dubad fardoose axmed yare sahre jalaal dadkaas iyo dad kaloo tiro badanba waxa ay yidhaahdeen waxaan halkan jecelnahay inagoo kala joogna yidhaahdeen etoobiya kenya maraykanka uganda inaan tahniyad dhalasho farxade ay ku dheehan tahay aan u dirno boqorkiiyo boqoradda ayaa layidhi xasan axmed iyo farta faraatiga ayaa layidhi waa marwadiisa shukri guuleed maxamuud oo wiil uu ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya gaar ahaana gobolka doola ayaa layidhi ee wardheer wiilkaasi waxaa loo bixiyey salmaan kulmiye cabdi ee ducadu waa xaggiina v o a ibraahim xatri salmaan waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray macalin maxamed yuusuf iyo ceeblo yuusuf iyo macalin maxamuud yuusuf iyo cabdulaahi macalin cumar yuusuf bile macalin cumar iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sadaam macalin maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdishakuur macalin maxamed yuusuf iyo cabdihanad macalin maxamed yuusuf iyo sadiiq macalin maxamed yuusuf shucayb macalin maxamed iyo mustafe macalin maxamed yuusuf iyo mubaarak macalin maxamed yuusuf iyo leyle macalin maxamed yuusuf iyo waxay yidhaahdeen hibo macalin maxamed yuusuf iyo safiyo macalin maxamed yuusuf iyo sawda macalin maxamed yuusuf iyo shukre macalin maxamed yuusuf iyo nasri macalin maxamed yuusuf iyo kaltuun macalin maxamed yuusuf iyo dhammaan reer yuusuf oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambalyo farxad la jecel yihiin inay gaarsiiyaan macalin cumar yuusuf iyo marwadiisa khadiijo maxamuud maxamed oo waxay yidhahdeen gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda waxaanay leeyihiin gabadhaas allah ka dhig tii soo barbaarta ah oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ibraahim waxaan kaa nasinayaa bal dhinacaas iyo dhambaalada haatanna mid ka mid a heesahaan ugu talagalnay dhegaystayaasha barnaamijkan waa heeska ambiya ambiyaay walaale Ubax.
nafku aamintaa nafku aamintaa ubax kuu sidee waad iga boobtay wakaasiya waa cabdulqaadir kaskey dhegays wacan
nafta armida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske nafta armida hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske ma adkaysiba ufan looga dhigay iltiyo hoqdiyo olo lahaa jacayl ma adkaysiba ufan looga dhigay iltiyo hoqdiyo olo lahaa jacayl ma wabadaaba qadayl baxdiyo taanigayaay ma wabadaaba qadayl baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku aantaa ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ifayo xare eegan lahaa qalbi omanba kuululahay ma wadadaaba qadayr baxdiyo taanigayaay ambii walaal alfiyo kunjeer nafku aantaa ubax ku sidee ubax ku sidee ilbiisaniyo ifayo xareed eegan lahaa qalbi umanba kuululaay
codkii cabdiqaadir kaskey iyo heestii ambiya ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waa tahay ibraahim gacanteeda haatan waxaa kusoo dhacay dhambaal salaana oo dhalasho ah oo hawada loo marinaya ayaa la yiri waxaa lasoo qadimay waalidiintii dhambaalkaasi loo dirayey aabe cali maxamed oo wiil ugu dhashay dalka kenya magaalada nairobi iyo hooyo xabiibo maxamed aadan xabiibo xariko ayaa la yiri dadka diraya dhambaalkaasi haddaba waxaa ka mid a qaali maxamuud xasan safiye maxamed fardowso takar basan sacdiye xuseen xaawo cali aabo maxamed xariko hooyo muslimo aadan maryan maxamed xarikow xalimo maxamed xarikow cabdi maxamed cabdigaab maryan maxamed xarikow yasmiin maxamed cabdulqaadir xarikow abuukar xarikow mahad xarikow awees xarikow ayaa layiri faadumo cumar yaasmiin maxamed deeq maxamed sahre maxamed siciid cabdi axmed ayaa la yiri dadkaasi dhammaantoodba waxa ay kala joogaan magaalada luuq ee gobolka gado magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo sidoo kale dalka switzerland waa hagaaga waxaan dhabaalkana ka helay hooyo aamine aadan buluke iyo waxay yidhahdeen aabbo xuseen maxamed cali iyo ayeeyo muumine ow daahir iyo axmed xuseen farjar iyo cabdiraxmaan xuseen farjar iyo cabdisayid xuseen farjar iyo balqiis xuseen farjar ismaaciil xuseen farjar waa wariyaheena v o a iyo maxamed xuseen farjar iyo zaki xuseen farjar iyo cabdiwahaab xuseen farjar iyo maxamuud cali maxamed iyo raxma cali maxamed waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan cabdalle faarax maxamed dawaare iyo caasiya axmed ducaale axmed oo meerkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin meerkiina ha idin horseedo guur raaxo badan aamin ayaan leenahay maxaa kuu xiga waa kuu jeedaa waabad soo fiirisee daahirow ayaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa oo iyadana ka mid ah heesihii hore hore waxaa ku waaye luqeynaya waayo ayaa lasoo xasuusanayaa galabta codadkii suufi cali cusmaan iyo caashe cabdow waan dulloobaye daaliskage waan dulloobaye daaliskage daahirabow hataadi dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye daahirabow hataadi dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye dunyadaydii
waan ku doonaa armaadi diida waan ku doonaa armaadi diida dulyahowdu mardi ma haystaan marka damacday ku dayrayaanay alla dulyahowdu mardiin ma haystaan marka damacday ku dayrayaanay dunyadaydii dartaa u daaye dayac baana ay dadaalay dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad damacday ku dayrayaanay ee dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad damacday ku dayrayaanay
dayax baa tahayoo la doortee dayax baa tahayoo la doortee dawdar baa noqday doonistaadii dadkoo idil way gudimayaane dawdar baa noqday doonistaadii dadkoo idil way gudimayaane duniyadaydii dartawda dayax baana ay dadaalee daahirabow hadaadi dooneen degdeg waa inaadi deeritaaye daadar baa noqday doonistaadii dadkoo idil way gudimayaane
warkahadaynin den weeyaan warkahadayn edaabay waan kugu dacwaynaa dariikhadadiigu daadisiday daabay waan kugu dacwaynaa dariikhadadiigu daadisiday dunyadaydii dartaa u daayay dayac baan ahay dadaalay dahaboy waan kugu dacwaynaa dariikhadadiigu daadisiday edahaboy waan kugu dacwaynaa dariikhadadiigu daadisiday
diidadii hore way iska daayeen degdegii waa andoori haayeen daadin baa isku keendiraaye daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan isduugnaa daldalankaygu daacad weeyaan dahirobow waa inaan isduugnaa duniyadaydii dartaa u
waa hagaag cododkaasi baxsan iyo heeskaasi daahiro waxaanba ka helay mataqaanaa ibraahim xasan daandure waxaa la yidhi daahirow haddaa i doonayn deg deg waa inaa ii dayrisaa isma saarna caasho cabduu maleeko warkeeda waxay tiri haddaad i doonaynba deg deg ii dayri nagu kala wad waa sidaasi nagu kala kaxay ayay tiri bal dhambaalka gacanteeda kusoo dhacay ibraahim haddii aan eego brofesor cabdicasiis agane cabdisamed brofesor maxamed xasan doob maxamed xasan axmed taakow awees sheekh cali kaasim cabdulaahi agane cabdisamed cabdirasaaq xasan albashiir maxamed abuukar agane ridwaan xaaji yuusuf sahra cabdi xasan deeko axmed cusmaan sagal cali ibraahim cabdinaasir maxamed cadow waa dad aad u tiro badan ibraahimow haddaanse soo koobo saadaan maxamed cali siyaad barre weyrax cabdiraxmaan cabdulle cabdicasiis maxamed guure cabdinaasir maxamed cali axmed ciise cali bareed axmed maxamed ali cabdulshakuur maxamed cali shakarta ayaa la yiri cudbi mahad maxamed xasan nasri dhammaan dadkaasi kor ku xusan waxay hambalyo arooso farxadle u dirayaan arooskaiyo aroosada kale ah mahad maxamed raage iyo marwadiisa oo dunida uu ka calmada ayaa layiri waa fartuun yuusuf maxamed oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda xamar jadiid taariikhdu markay ku beegnayd siddeed iyo labaatankii bishii tagtay waxaana leenahay ayay yidhaahdeen guurkiina guur khayr gurigiina guri nagay guulow ka yeel ducaduna waa xaggiina adinkaaba dhammaysane annaga waxba nooga midna tegin laakiin labada isku waarta dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdiqadar gardaro iyo waxay yidhaahdeen nabadoon maxamed bilkax iyo siciido cabdulaahi owcali iyo doctor maxamuud macalin iyo xukun diiriye xaraare iyo waxay yidhahdeen calas axmed cabdiraxmaan iyo leyle axmed kaar hodan cabdi hardi iyo raage xaaji faarax yaxye iyo shaambi axmed nuur iyo waxay yidhahdeen siciid shaabe iyo jaamac maxamuud macalin dadkaasi oo kala jooga bay yidhahdeen jiracle baltaag iyo bariis cadde waxay jecel yihiin inay hambali u diraan maxamed mukhtaar ibraahim iyo waxay yidhahdeen marwo kaamil macalin axmed sheekh jaamac oo arooskoodu uu ka dhaca bay yidhahdeen baris cadde oo ka tirsan galaadi waxaana ay leeyihiin waxaanu leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan annaguna leenahay dhambaalkana zahar wuxuu naga soo gaaray hooyo axado aadan gaabow iyo hooyo ruqya khalfiif guure iyo waxay yidhahdeen furtuun iidow iyo aamine xuseen iyo ubax xuseen iyo cali ibraahim raagow xasan gaabow iyo barre xasan iyo faadimo dhuubow iyo ceeblo faarax iyo maxamed faarax iyo hindiyo dhaqane iyo cadey cadaane iyo waxay idhahdeen injineer sulaymaan sheekh xasan dhammaanna waxay jecelihiin inay tahniyad u diraan qamar axmed iyo waxay yidhaahdeen xasan ibraahim raagow oo gabadh ugu dhalatay wajaar waxaan loo bixiyey gabadhaasi nasro waxay leeyihiin nasro soo weyna u noqotay dadkeeda iyo dalkeeda banfacda aamin ayaan leenahay warqadaha markii wakhti badan la geliyo makuu dhadhamaan ibraahim
bala soo boodtaanay warqad gacanteeda ku soo dhacday waxaa ii muuqata in si qurux badan loo xardhay ducadu waa xaggiina meesha ugu dambeysa halka la dhigay qoraalada qaarkood boolde ayaa laga dhigay oo far waaweyn ayaa lagu soo qoray oo qadu ay fuul ku tahay waayahay waxaa la yidhi waa hambalyo hambalyo hambalyo saddex jir waxaan halkan madashan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha v o eda gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha hooye luul shire maxamed hooye saciido shire maxamed hooye aamine cismaan ibraahim hooye xaawo isaaq aadan aabbo abaayo safiya cabdi shire seegeeda iyo caruurteeda cabdulaahi yuusuf aadan cabdisalaam yuusuf aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa xasan yuusuf aadan cabdiqadar yuusuf aadan iyo marwadiisa maxamed saadiq yuusuf aadan injineerka ayaa la yidhi axmed yuusuf aadan sharma arke yuusuf aadan maareeye wariye axmed nuur xuseen fantastic ayaan yuusuf aadan aragsan iglan ibraahim yuusuf axmed nuur xuseen fantastic yasmiin ibraahim yuusuf sabriina ibraahim yuusuf fartuun cumar maxamed nadiifo maxamed cabdiraxmaan dadkaas iyo dad kaleoo tiro badanba dhammaan waxay yidhaahdeen reer yuusuf aadan oo kala jooga dalka iyo dibaddaba waxa ay tahniyad dhalasho ah hawada u marinayaan farxiyo cabdi aadan iyo seegeeda ibraahim yuusuf aadan oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaanu leenahay ayay yidhaahdeen ducadu waa xaggiina ee baldaandurayow maxaad dhihi lahayd wiilkaasi waxaan leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhinacii heesaha ayaan zahroy ku noqonaynaa waxaan haatanna soo qabanaynaa hees ka mid ah heesihii hore ee heesaha maraykanka waayahay oo weliba aan filayo in dhegeystayaal badan ay aad u jeclaan doonaan waa heesta halkudhigeedu yahay i rather go blind waxaa ku luqaynaysaa yita james
Something told me it was over when I saw you and her talking. Something deep down in my soul said, Cry, girl. When I saw you and that girl walking down. Ooh, I would rather, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Ooh, so you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, babe. Most of all, I just don't, I just don't wanna be free. No. Ooh, ooh. I was just, I was just, I was just sitting there thinking of your kiss and your warm embrace. Yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips now, babe, revealed the tears that was on my face, yeah. Ooh, and babe, babe, I'd rather, I'd rather be blind, boy, than to see you walk away, see you walk away from me, yeah.
baa ka dhacay xilligii jeeska uu jiro soomaaliya waxaa la yiri ee maraykanka jeeska aadka looga xiisan jiray sidaasoo kale ayaa muqdisho loogu jeesi jiray maxaa ka jira ibraahim weliba heestani waxa ay heesihiis wakhtiyadaasi oo dhanba aad uga socotay caweysyada muqdisho dadkuna ay aad u dhegeysan jireen oo xataa qaarkood ay guryaha ku haysteen dhambaalkan waxaa lagu bilaabay sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar cabdikariim yuusuf sheekh dalmar caasho sheekh axmed dalmar iyo dhammaan reer sheekh axmed dalmar ismaaciil xuseen farjar doctor maxamuud axmed maxamed khadar maxamuud cumar maxamed ismaaciil aadan doctoresa fouziya aadan ducaale siciid cabdi xuseen fardowse aadan buluke maxamed aadan buluke maxamuud aadan buluke yuusuf aadan buluke axmed aadan buluke dhammaan reer aadan buluke iyo caruurtooda waxay hambaliye meher hawada u marinayaan ayaa layiri mudane cabdalle faarax maxamed dawaare iyo aasiya axmed ducaale axmed oo meherkoodu laba iyo labaatankii bishan uu ka qabsoomay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka ambasador ayaa layiri allaha ka yeelo qoyskii lagu nastee lagu nagaadee ubad keyr qaba alla uu kala siiyo annaguna aamiin ayaan leenahay ibraahimow haddii aad dhankii maraykanka iyo waaye waaye aad soo qabata aniguna dhanka soomaaliya iyo waaye waaye aan ege
heestaasi qaraamiga ay zaharo soo qabatay ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda hee ibraahim waa zaare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh nabadgelyo
markuu waqtigiisu wacan yahay wuxuu isidhaa adaawadaanu markuu waqtigiisu wacan yahay wuxuu isidhaa adaawadaanu dadkuba waayowa ilaa wijira Yeah.
halkaad ku wado haddaad wiqislayd raxmaan noqoneen haddaad wiqislayd raxmaan noqoneen warankii ku ogaaday halkaad ku wado haddaad wiqislayd raxmaan noqoneen
Thank you.
raadiyo wanaag bajartaan welibay waray samaysahay
heese wan wanaagsan ayay barnaamijkan ku dhegaysteen weliba aniga si gaar ayay isoo jiteen heesaha aniga marka la dhaho heesihii hore lagama gaaro waad ogtahay ismaaciilo Aad iyo aad, aad iyo aad.
dhinacaasaa laygu hadlaya marka barnaamijkan aad baan ugu boga dhegaystaalkadan waxaa laga yaaba inay aad ugu bogeyn maxay noo xigeen dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horeyno ciyaar maanta waxaa la ciyaari doonaa ciyaarta kama dambaystahi ee champions leaga fainalaha oo kooxaha madrid ka dhisan ay isaga hor imaan doonaan atletico madrid iyo real madrid gegada giuseppe mese ee magaalada milan ee waddanka talyaaniga garsoore mark kala dambaaq oo waddanka ingiriiska u dhashay oo ciyaartaasi dhexdhexaadina ayaa sheegay in laba ilaa saddex jeer uu daawaday ciyaartii laba kun iyo afar iyo tobankii champions leaga ee magaalada lisbon waddanka portugal lagu qabtay si markaasi uu khibrad uga sii qaato islamar ahaantaasina uu ka fogaado in khaladaad ay ka dhacaan inta uu ciyaartu kala dhexdhexaadinayo real madrid iyo atletico madrid waxa uu sheegay in sidoo kale uu muddo laba ilaa saddex jeer uu la hadlay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay bojon cubris isagoo markaasina kala hadlay ciyaarta sergio ramos kabtanka naadiga kubadda cagta real madrid ayaa sheegay in haddii aysan ku guulaysanin champions league fainalaha oo ay hadda joogaan ay noqon doonto fursad aad u weyn oo ay iska khasaariyeen waxaana uu sheegay in ay aad ugu diyaargaroobeen inay koobkan hantaan oo ay ka dhigaan koobkoodii koy tobanaad ee naadiga real madrid ay ku guulaysato tababaraha kooxda kubadda cagta ee atletico madrid diego simeoni ayaa waxa uu ammaan dusha ka saaray ciyaartooyga casamiro oo burburiye u ah kooxda kubadda cagta ee real madrid islamar ahaantaasina uu ku tilmaamay inuu yahay halista ugu weyn ee ay wajahayaan guud ahaanba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta real madrid marka ay isaga hor yimaadaan kulanka caawa ka dhici doona gegada giuseppe mese ee magaalada milaan ee waddanka talyaaniga waxa uu tilmaamay inay sidoo kale u diyaargaroobeen inay ciyaartani aysan ku celin khaladkii dhacay sannado ka hor oo real madrid ay kaga guulaysatay kooxda kubadda cagta ee atletico madrid afar gool iyo gool ordihanka asalkiisu soomaaliga yahay hase yeeshee haysa dhalashada dalkaasi ingiriiska maxamed faarax ayaa mar kale ku guulaystay tartanka orodada ee kunka mitir isagoo orday daqiiqadihii ugu yaraa markiisi saddexaad xilligiisii ciyaaraha ee orodada uu ku guda jiro ciyaarahan oo ka dhacay oregon ayaa waxaa maxamed faarax uu orday lix iyo labaatan daqiiqo konton iyo saddex dhibic toddobaatan iyo kow ilbiriqsi waxaa kusoo xigay orodyahanka waddanka kenya u dhashay william malela stanig oo isaguna kaalinta labaad noqday islamar ahaantaasina orday lix iyo labaatan daqiiqo konton iyo afar dhibic lixdan iyo lix ilbiriqsi halka kaalinta saddexaad uu galay orodyahan waddanka etoobiya u dhashay oo la yidhaahdo tamirat tola isaguna orday lix iyo labaatan daqiiqo konton iyo toddoba dhibic soddon iyo saddex ilbiriqsi lebron james ayaa kooxdiisa cleveland waxa uu ka caawiyey in ay finaalaha gaarto ciyaaraha soconaya n b a da islamar ahaantaasina kadib markii ay ka adkaadeen kooxda toronto raptors oo markaasi ay kaga adkaadeen boqol iyo saddex iyo toban dhibcood cleveland ay kaga guulaystay kooxda toronto raptors oo siddeetan iyo toddoba dhibcood keensatay dhegaystayaal xubintii cayaaraha waa naga intaa
intaasna dhegaystayaal waxaa naga eeg idaacaddayadii galabnimo tan iyo intiin fiidka kulmayno nabadii
This program has come to you from the Voice of America, Washington.